ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
arday tiradoodu ay gaaraysa ilaa kow iyo toban kun iyo shan boqol oo qoysaskooda laga soo raray xerada iyo farlabu ee degmada dhadhaab ee gobolka waqooyiga bari ee kenya ayaan waxbarasho helin arrintan waxaa keenay markii ay buux dhaafeen iskuullada ku yaala xerada ifo oo ah xerada ugu badan ay degeen qaxootigii ugu badnaa ee laga soo raray ifalabo waana kuwo guri jooga xilligan siddeed iskuul hoose dhexe oo ifo ku yaalla waa kuwo fasalladooda ay buuxaan waa kuwii fursadaha u helay inay ku biiraan qaarkood waxay fariisanayaan geedaha hoostooda iyo teendhooyin ay ku qaadanayaan cashirada fasalka ay dhigtaan salebaan yarow waa ku-xigeenka madaxa waxbarashada ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobey e un hsr ayaa sheegay in xerada ifalaba ee la xiray bishii mey ay wax ka baranayeen lix iyo toban kun oo arday ayna waxbarasho heleen oo keliya afar kun iyo shan boqol oo arday tiradii ardayda ifo two ka dhiganaysay primariga waxay ahaayeen lix iyo toban kun afar kun iyo shan boqol baa iskuulaha ifo iyo dhagaxley ka qayb qaadatay hadda sanadkan sid taamkan sidii loo furay waan ogaanay caqibadaha jiraan wan maxaa jiraan ilmaha badi tiradoodi waxay ahaayeen ilmo yar oo xagga naasiriga ilaa iyo primary one primary two ilaa iyo primary three dugsiga primariga hoose akhrisanayeen ilmaha way isku badnaayeen iskuulaadkan ifo iyo dhagaxley laakiin waxaan samaynhaynaa macalimiin baa jirayn oo ilmaha wax barayeen ifo two macalimiintii boqol ka mid ah ayagoo boqol ah waxaan u qaybinay iskuulaadka ifo iyo dhagaxley siday iskuulkii ilmaha u bataan yaa macalimiin badan aan geenin macalimiinta xaggan uga baxaya fasbaalihii ay ku fadhiisanayeen dekskihii iyo kuraastii ay ku fadhiisanayeen oo ifo two yaaleen waan soo rarnay waxaan ku soo rarnay iskuulaadkan hadda ee ilmaha ay imaanhayaan taasna taasna waa mid buwaagtii ay xagga jireenna waan soo rarnay marka waxaa caqibo yar naga haystaa dhankii maxaa la dhahaa fasalladii ardayda hadda ku jirta fasalada iskuulka xerada ifo waa kuwo tiradii fasalada loogu talagalay laba koor ka badan ayuu yidhi salebaan iskuulka hoose dhexe xoriyaal oo ku yaala xerada ifalabo waa iskuulka tirada ugu badan ee ardaydii tobanka iskuul ee xeradii lasoo xiray ee ifalabo kasoo wareegay ayna ku biireen waxaana dhiganayay iskuulka horaan kun afar boqol iyo afartan arday waxaana ku biiray sagaal boqol labaatan iyo laba arday markii waxbarashada iskuullada teeramka labaad dib loo furay bilowgii bishii mey cali maxamed shakuul oo ah maamulaha iskuulka horyaal ayaa radio erga u sheegay in iskuulka uu ka kooban yahay afar iyo toban fasal waxna ka dhigaan soddon iyo lix macalin wuxuu sheegay in fasalada qaarkood ay ku jiraan ilaa boqol arday ka badan iyadoona tirada loogu talagalay oo ugu badnaan ay tahay afartan arday ardada ifo nooga imaatay ifo two nooga timid ka iskuul ahaan waxaa gaarayaan shan boqol siddeetan iyo siddeed wiilal iyo saddex boqol toban iyo shan gabdhood totolkooda ama isku darkoodana waxaa way sagaal boqol labaatan iyo laba arday iskoolka hadda waxaa dhigataa arday gaarayso laba kun iyo laba boqol oo arday markii laisku wada daro macalimiinta iskoolka dhigtana waxay gaarayaan soddon iyo lix arda macalin isku celcelis ahaan ardaygii iyo macalinkii markii lasu qaybiyo macalin walba waxaa kusoo aadaysaa lixdan iyo kow arday waa culays nagu soo kordhay caqabadaha caqabado fara badan ayaa iska jiraan waxaa ka mid ah ardaydii soo badatay iyo fasalladii oo yar ardaydii soo badatay iyo agabkii waxbarasho oo gabaab waa kaam dhan oo soo jabay ardadii ayada ahayd yaa iskuullada imaatay markaa teendhooyinkii noola keenay iyo tirada ardada hataa isma laha taas ayaa keentay ardadii waxay noqotay markaa geedaha hoostooda in wax lagu baro sababtoo ardayga waxbarasho u baahan yahay waalidkii wuu soo diray macalimiintii kuma filna marka aniga wixii karaankayna waan dadaalaynaa intii karaankayna waan dadaalaynaa kii geed aan u helnona geedkaan ku hoos baraynaa kii teendha loo keeno teendhada teendhadaan ku hoos baraynaa kii dhulka fariisan karo oo waxbarashada diyaar u ana waan baraynaa marka caqabaddu waxaa waaye waxaa ka muhiimsan ardayga inuu waxbarto ciriiriga ka jira fasalada waxaad arkaysaa ardaydii oo kuraasta intay waayeen dhulka fadhinee kuraasta ay isku ciriirinayaan oo saddex arday loogu talagalay ay hadda ku fariisanayaan ilaa shan arday sii jirta ayaa haddana subax kasta arday cusub oo fasalada raba inay ku sii wataan noo imaanayaan mana awoodno inaan qaabilno ayuu yidhi cali ardayda ku jirta fasalka sideedaad oo iyagu u diyaargaroobaya imtixaanka ay ugu gudbayaan dugsiga sare ee la filaya in la qaada dhammaadka bisha aktooba ee sannadan ayaa culayska ugu badan hadda dareemaya iyagoo aan haysan waqti iyo fursado ay macalimiinta wixii baahiya waxbarasho oo ay qabaan kula wadaagayaan iyo inay wakhti loogu talagalay ah ku dhammeeyaan manhajka maadooyinka faisa cabdiqaadir waa gabar lix iyo toban sana jira waxay ka mid tahay ardaydii wax ka baran jirtay iskuulka hoose dhexe ee hilaac ee xerada ifarlabo waxaana fasalka sideedaad iskuulka horyaal ayay kusoo biirtay bishii mey iskuulka nalaga soo xiray waxaan ku fariisan jiray fasalka toddobiyo toban arday laakiin hadda sagaashan iyo lix arday ka badan ayaa fasalka aan ku biiray fadhida caqabado badan ay jiraan kastoo hadda macalimiin yar oo ardaydaana ku filnayn iskuulka la keenay laakiin caqabado aad u tiro badan baa nugu jiraan galaaska cashir ma fahmaysa buuq uu iska badan yahay cashirkii oo aada fahmayni sidii fatu aan ku ahayn inta kuma nihin ardayda qaar ilaa hadda iskuulka ma imaana sabab marka ka waran fahankaagii waxbarasho markii aad xerada qaxootiga iyo fallaba aad joogtay iyo hadda ood xerada ifowan aad iskuul ka dhigato ee ka waran fahankaagii waxbarasho farqi weyn ayaa u dhexeey sababtoo fahanka ayaa aad noogu yaraaday annagoo dhanba niyo jab ayaa nugu dhacay meeshii aan joognay ayaa aada nooga fiicnayd jawiga ayaan la qabsanaynay macalimiinta ayaan isfahmaynay laakiin hadda aad iyo aad niyo jab weyn bay nugu keentay inaan meeshan imaano maxamed nuur aadan kuuso waa aabba dhalay lix carruura wuxuu ka mid yahay dadkii ka soo guuray xeradii la xiray ifallaba wuxuu hadda degan yahay xerada ifo laba carruura ayaa wuxuuga baranaysay waxay kala dhiganayeen fasalka koowaad iyo labaad balse hadde waa guwo gurijooga oo aan weli helin iskuul ee aan imaanay ifowan iskuul ma haysano carruurtii labada intaan qumiyey yaan geeyey iskuul marka iskuulka aan geeyey meela carruurta ka shirrabaan haddaan waayey carruurta intay kaa dhumi lahaayeen cidaan ku soo eshiday sacaadan lagu jooga waxbarasho ima haystaan carruurti cidda iska joogaan inta iga dhumi lahayn anigana haddee waan soo ceshiyay meelay galayna waan waayey dhibkaas waan qabnaa waxaan u soo eliyey waxaan u soo eliyey meelay galaan baa laga waayeyba waa ka bux iskuulka buuxusin dhaafay oo carruurtii baa bannaanka fadhido macallinkii waa gaarsiin waayey saas sababtay baa u soo eliyey markii aad ifatuu deganaydeen ka waran waxbarashada carruurtaada si wanaagsan oo si fiican oo si nidaam leh iyo carruurta wax u baranayeen wakaa iskuullada kale ay ardaydan ku biireen waxaa ka mid a iskuulka hormuud oo ay ku biireen siddeed boqol toddobaatan iyo sagaal arday halka iskuulka cabdicasiisna ay ku biireen afar boqol siddeetan iyo lix arday sidoo kale iskuulka hoose dhexe fren ayaa iyaguna waxaa ku biiray saddex boqol iyo siddeetan arday dhammaan iskuuladan waxay ka mid yihiin siddeedda iskuul ee ku yaala xerada ifa waa iskuullada ardayda ugu badan ay tageen halkan waa gudaha iskuulka hoose dhexe ee horyaal macalin ayaa wuxuu geed hoostii ku barayaa arday tiradoodu ay ka badan tahay ilaa konton oo isugu jira wiilal iyo gabdho jawigana wuxuu ahaa sida tan salebaan yar oo ah ku-xigeenka madaxa waxbarashada ayuu inhasaare dhadhaabaya ergo u sheegay inay wadaan sidii ay xal ugu heli lahaayeen ayna ka codsadeen sanduuqa xanaanada carruurta qaramada midoobey iyo inhajar inay gacan ka geystaan helista fasallo iyo macalimiin dheeraada haddase ay si xal deg dega u helaan ay tendhooyin dheeraada ka dhisayaan gudaha iskuullada si carruurta aan weli ku noqonin iskuullada fursad loogu helo fasaladiina hadda temporary ahaan waxaan u dhisnay tendooyin oo unicef aan ka helnay oo classroom ah laakiin tendooyin waad ka siisin wax oo joogto ma ahaan karto laakiin classroomsna waan dhisayna wax temporary waan hagaajinahaynaa marka xagga effort waan saarahaynaa laakiin waalidiintana waxaan ka codsanaynaa inay ilmaha horta ha imaadaan markii la isbarbar dhigay qaxootigii deganaa xerada qaxootiga ee ifalabo ayaa qaxootiga ugu tiro badan waxay degeen xerada ifo taasi oo aatan ka dhigaysa in ardayda ugu badan ay ku biiraan iskuullada ku yaala xerooyinka ifo halka qaar kalena ay yihiin kuwa bannaan jooga hay-adaha samafalka ee ugu horeysa hay-adda u n h r ayaa waxay wadaan dadaalla arrimahan wax looga qabanayo iyagoo dhanka kale waalidiinta ku dhiirigelinaya in carruurtooda ay geeyaan iskuullada axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol redio ergo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa